barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimcaah sagaal iyo labaatanka bisha noofembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal sabakaab iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan uu marti ku yahay suldaan xasan xaddi
waagaa hore waa la isxasuusan jiro wadaadka isku meheriyana waa la xasuusnaan jiray waalidka isa siiya hablahana iyo ina kale waa la xasuusnaan jiray iminka waxaaban anuu idhi sida bahalka raanta leh oo baatir geel heday dabadeed ku boodo intuu baarka kaga dhegay iska bixi markay tidhi haddana booca kaga dhegay
waa tahay dhinacii heesaha ayaanan barnaamijka ayaguna ka marnayn
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump oo booqasho aan la shaacinin oo ugu tegay ciidamada maraykanka ee jooga afghanistan ayaa sheegay in maamulkiisa ay dib u bilaabayaan wadahadallada nabadeed ee kooxda taalibaan ay kula jireen isagoo rajeynaya in kooxda xagjirka ah ay xabad joojin sameeyaan warkan ayaa imaanaya saddex bilood kadib markii madaxweyne trump uu si aan la filayn u joojiyey wadaxaajoodkii u dhexeeyey maraykanka iyo taalibaan xilligaas oo labada dhinac ay ku dhowaadeen inay gaaraan heshiis lagu soo afmeerayo dagaalka siddeed iyo toban jirsaday ee ka socda afghanistan trump ayaa sheegay in taalibaan ay heshiis doonayaan laakiin iyaga ay eegayaan haddii uu dhab ka yahay heshiiska wuxuu tilmaamay sababta ay heshiiska u doonayaan inay tahay shaqada wanaagsan ee ay qabteen ciidamada maraykanka isagoo u mahadceliyey dagaalka ayaa soo bilowday siddeed iyo toban sannadood ka hor xilligaas oo maraykanka iyo isbahaysigiisa ay doonayeen in afghanistan ay ka ciribtiraan kooxda taalibaan oo gabaad siisay hogaamiyaasha ururka alqaacida kuwaas oo ka dambeeyey weerarkii koob iyo tobankii sebtembar lagu qaaday maraykanka
ciidamada amniga ee dalka ciraaq ayaa uu isticmaalay rasaas noolnool dad aan hubaysnayn oo mudaaharaadyo dhigayay shalay oo khamiis ahayd ku dhowaadna waxaa ku dhintay afartan qof weerarkaasi ayaa waxa uu noqday kii ugu dhiiga badnaa ee tan iyo intii ay socdeen banaanbaxyada dowladda looga soo horjeedo ee bilowday bishii hore ka dhacay sida la sheegay halkaasi waxaana saraakiisha ciidamada iyo caafimaadkuba ay xaqiijiyeen inuu yahay weerarkii ugu dhiiga badnaa ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa sidoo kaleeto la dilay in ka badan laba boqol oo kaleetana way dhaawacmeen markii ciidamada amniga ay rasaas ku fureen banaanbaxaasi kuwaasi oo wadooyinka iyo buundooyinka qabsaday magaalada naasiriya khamiistii iyadoo sidoo kaleetana la sheegay in tirada dhimashada markii dambe ay u booday afartan qof
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaa wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama ku soo diyaariyey wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaa maanta inoogu marti ah suldaan xasan xaddi baade oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee ku nool gobolka awdal inta badanna soo gaadhay sooyaalkii dhaqankii hore ee soomaalida waxaan mawduucan ku soo qaadanaynaa uu yahay habkii hore ee sooyaalka dhaqanka oo ahaa guurka soomaalida oo inta badan uu suldaanku dhaqan ahaan soo gaadhay wakhtiyadaa hore inuu marka hore faahfaahin naga siiyo guurdhaqameedkii hore ee soomaalida aad baad u mahadsan tahay haddii aad iga weydiisay guurdhaqameedkeennii hore wixii aan ka soo gaadhay wuxuu ahaa iyada oo hablaha waalidkuuna bixiyo waalidada uuna bixiyaan iyagoo dhan haasaawinba uun la idhaahdo odayga inan baan kaa doonaynaa hebelow dabadeedna uu yidhaahdo dee inantaa waan ogolahayee haddii aa la idhaahdo waan idi siiye sidaa darteed odayaashii inanka ka socday uunbaa socon jiray inanba lama kaxaynaynana lama kaxaynayne waxaa la tegi jiray reerkii waxoogaa hadeerado dee ajaadna ma jirin sigaarna ma jirin guntin yar oo lacaga ayaa la qaadi jiray reerkaa looga jiray waa rumbiyaday ahayd rumbiado wax badan may ahayn intaasaa la gelin jiray dee gabadhi baan idinka doonaynaa nasiiyaa la odhan jiray waan idin siinay markii la idhaahdo dhowr maalmood ama wiig dabadeed bay haddana soo kaxayn jireen wax la idhaahdo horwad horwad oo ama geela ama lo-a iyay soo kaxayn jireen reerkii bay gelin jireen waa yarad madaxiisii baa la odhan jiray yarad madaxiisii kadib haddana inantii waa laga noqon jiray markaasoo muddaa laga yar maqnaan jiray kadib baa haddana kolka lasoo xaamxaamta loo iman jiray reerkii halkaasaa inantii iyo inankiina waxaa la odhan jira warisa soo arka dee inankuna inanta soo inantayna inanka bal hadda iska arag baa la odhan jiray odayaashii halkaasi ka soo noqon jira oo yarad madaxii bay haddana soo kaxayn jireen
bal intaynaan yaradka madaxiisa u gelin suldaan gabadhu marka sidaa ee waalidku inankii uu u doono gabadha doonanaan baa la odhan jiray doonanaan baa la odhan jiray ha gabadhu intay doonanaan jirtay muddo intee leeg ee gabadhaasi way doonanta oo hebel bay u doonan tahay la odhan ama jiray lix bilood ha doonanaato ama sanad ha doonanaato ama laba sannadood ha doonata qaar baaba loo bixin jiray nimanka hablaha doonaya kolkuu hantidiisu la iyo raago a la odhan jiray hebel doonan yaaba la odhan jiray hebel doonan iyo heblaayo doonan oo weli inantii way doonan tuhun inankii weli inantii wuu u doonan tuhun hebel doonanow baa la odhan jiray oo lagu dacayadayn jiray inanka inantana heblaayo doonan baa la odhan jiray "Ah, weli maan lagu meherin oo lagu guursan baa la odhan jiray
inta aan meherku dhicin wiilka iyo gabadhu wayse sii arki jireenoo way sii hasaawi jireen maadaama ay isku doonan yihiin sooma dhaqankii hore ee sooyaalka soomaalida hasaawaha badan ma jiri jirin is-agjoogsi unbaa la odhan jiray Ee, waaba dee la kala ilaalin jiraba ilaa la isla aqal galo in meelaha la isku ararko waaba laga xanaaqibsanaan jiray oo dhaqankeenna ma yahayn laakiin marka ee, uu soo dhow yahay gurigalkii iyo meherkii soo dhow yahay iyaysa sii arki jireen oo ay si arag joogsan jireen Ee, dee ana way kan adigana waa ku kan heblaayoy yaa la is odhan jiray kadib reerku yaradkiibu haddana soo kaxayn jiray inankii iyo inantiiba haddii- inankiiba la soo kaxayn jiray aabbuhunbaa inanta meherin jiray iyagoo dhan haddii la idhaahdo wax istiidihii meesha aanay jirin bal suldaan waxaad nooga sheekaysaa habka doonista gabadhu ay u dhici jirtay waagaa hore ee guurteeda soo doonaysa ee wiilka la socdaa ay qolada kale isku qaabili jireen ee gabadha ay ka dhalatay ee gabadha loo dooni jiray habku u dhici jiray Ee, marka inanta la soo doono odayada soo doonaay waxay fadhiisan jireen geed baa loo yar oodi jiray geedkaasaa haddii la dhaahdo la isku qaabili jiray halkaasaa wanka loogu qali jiray halkaasaa loogu xeedhayn jiray halkaasay odayaasha labada dhinac isku qaabili jireen kadib waxaa iman jiray yaradka madaxiisii kadib waxaa iman jiray haddana meherkii meherku kolkuu yimaado ee aroosku halkaas abaabulkiisii dhammaado waxaa la soo goyn jiray geed quraca oo tagan la yidhaahdo oo intoo dabada loo qodo waabkii iyo golihii lasoo oday ardaagii lasoo oday bartankiisa lagu taago la yidhaahda waa tagankii arooska yaa la odhan jiray sidaasaa haddii ladhaahdo arooskii marka la isku meheriyo dabadeedna aqalka waxaa lagu dhisi jiray meel halkaa ka fogo inanka iyo inanta shaqadhooda aan cidina dhagaysan maqalna gacalku una maqal dee markaa aqalkama waxaa dhisaya dhinaca gabadha oo ninku ninku wuxuu noqonayaa marka hore inan layaal buu noqonayaa oo inantu aqalkii hooyadeed buay ku aqalgelaysaa miya Ah, aqalkii aqal loo sameeyey oo hooyadeed ku ilkabeeshay baa loo sameynayey oo hadeela hararihii leh oo cawsaroolkii leh oo kabadii leh oo hadee la idhaahdo waxaasoo alaabaho quruxdaad yaabto oo la idhaahdo hararka waxaa la odhan jiray soogaan iyo indhadaalis iyo abeesooyin iyo haddii la idhaahdo jeedallo magayo caynkaasaa lagu xardhi jiray oo xadhka iyo maydhax ama la madoobeeyey ama la caseeyey iyaa lagu samayn jiray halkaasaa kabad haddana waxaa la samayn jiray foodsaar la idhaahdo aqalka waxaa loo samayn jiray labadaryaala laga dhigi jiray aqalka waxaa loo samayn jiray qoqobe oo gudaha horena wax geli jiray dee dadkaa geli jiray in kaloo iska hadiraado dudabilaash la yidhaaho xagga soka oo qoqobihii la yidhahdana way ka sokon jirtay aqal iminka waxaynu ka warqabnaa marka guntinta iyo gabaatiga la dhiibayo wakhtigaa maxaa la dhiibi jiray guntinta iyo gabaatiga ahaan jiray haddii dhulka lacagi ma jirin beryaha lacag yaroo hindiya la odhan jiraa jiri jirta oo rubiyaad iyo bawlad iyo saaq iyo wax caynkaasa la odhan jiray iyaa jiri jirta markan dambe shirika iyo hadena subuniga iyo yimaadeen laakiin lacag hindiyan la odhan jiro oo midana rubiya tahay midana bawlad furelaya tahay iyo saaq garweyne abaa jiri jiray lacagtaa yarba nimbe intuu haysto sii yar hormarin jiray laakiin wixii la bixin jiray wuxuu ahaa un goor hore iyo goor dambeba yarad xoolaadunbuu ah horwad iyo yaradkii oo dhan ama shan iyo labaatan ama konton iyo qorigii iyo faraskii wax aynkaasa nimba wuxuu hayo yaa la bixin jiray inanka bilaaw waa la siin jiray ama gaashaan baa la siin jiray inanta walaalkeed sodonka waxaa la siin jiray dee adelaado laba maroo laba go-oo maxamuudiya la siin jiray sodohda waxaa la siin jiray mare maxamuudiya inanta waxaa loo goyn jiray dhixid daraamuusa iyo mare saddex fardadooda oo maxamuudiya yaa la siin jiro oo loo soogi jiro oo lagu aroosi jiray inanku laba go-oo maxamuudiya iyo garan yaroo abu askari la idhaahdo iyo ku aroos kari jiray macawisaha iyo kabaha iyo waxaasi ma jirin koofiyada ma jirin shaareer ma jirin waa waaye dambe waxaasi anigu wixii aan soo gaadhay waxyaalaha noocaasu ahaa Eh, marka arooska habeenkaana waxaa la dhisi jiray waxaa la keeni jiray waxoogaa milixa waxoogaa buurya dhiil caana ah eh, haan caano oo halkaas oo aleelaalahoo quruxdaad yaabto daar sare iyo daar hoose intaba leh inta dhexdana aleel iyo cabaadh lagu xidhay baa la keeni jiray inanta inan aabbihii iyo hooyadiiba nool yihiin baa loo xambaarin jiray inanku inan aabbihii iyo hooyadiiba nool yihiin buu gacanta qabin jiray sidaasay arooskii iyo aroosadu haddii arado ku aroos galayeen bal markay arooska soo galay waxyaalaha noocaas u bal suldaan markay aroos galaan ah ee aqalgalku gaadho gaaf baa jiri jiray iyo aqalgal bay kala ahaayeen wakhtiyadaa hore maadaama dhallinyartii wakhtigaa ku soo barbaartay ee soo gaadhay aad ahayd siduu dhici jiray guurkaasi hore ee aqalgalka iyo gaafku maxay kala ahaayeen way kala horeeyeen arrintaasi way kala horeysaa tani waa markan dambe la magaaloobay gaafka iyo arrimahan dambe beeralayda la noqday weeyaan gaaf baa la samayn jiray eh, waxaa la odhan jiray sida qaalka awaati iyo waxaynkaasaa la odhan jiray waa la isgargaari jiray lacag baa la isku gargaari jiray nimba haddina qaadhaan buu soo bixin jiray dabaq baa halkaa la dhigi jiray daboo laho qurux badan oo la soo xariireeyey iyaa la dhigi jiray lacagtaasaa lagu rijiri jiray arooska sidaasaa lagu gargaari jiray tani waa markan reer magaalaha la noqday iyo beeralayda eh, ta hore taasay ahayd tan dambe ee dhexena taasay ahayd oo sidaasaa la odhan jiray oo sida qaalka awaato qorya laysku shidaayo maxay waanigaa qabanay baa la odhan jiray saasoo hareeraha laga soo fadhiisan jiray inanka waxaa la odhan jiray inamada dhallinyarada waxaa la odhan jiray nin waxba lagu jira aduu hebelow waxaa ka gabay aduu hebelow caawo waxaa ka hadal aduu hebelow caawo hees hiblaayo noo qaad markaasuu inanka sh- intoo la sare joojiye shaarku ka yaraan jiru kalba hoosuu jiidi jiray waa marka xafladda caroosku socoto markaas toddoba bixi halkaasaa haddii lahdo toddoba habeen baa gaaf inanka maxaa lagu soo gelbin jiray marka aqalka la soo gelinayo wakhtiyadaa hore ee aad soo gaadhay adigu waxaa la odhan jiray ya nabi saalam calayka ya rasuul saalam calayka ya xabiib saalam calayka arrin caysaa taasaa lagu soo dhoweyn jiray gabadhana maxaa lagu soo ilantana waxaa la odhan jiray aroos khayra aamiin alool cadde aamiin allaa yidhi aamiin sidaasaa la odhan jiray dee dumarku qasaidada caynkaasi ma aqoonine xoolaha markaa la qali jiray oo arooskaa loo qali jiray iyo xafladiisa la joogo maxaa la odhan jiray noocyadayse ahaayeen xoolaha loo qali jiray wansumala la qali jiray wansumala iyaa lagu sadqayn jiray Waa- laxna lama qalin jirin wantumana lama qalin jirin orgi tumana lama qalin jirin wansumana la qalin jiray oo bisinka loo qaban jiray inantu u qabato inantu ay madaxa u qabato isaguna bilaawe aanan mar mooyaane mar labaad lagu celinin iyo haddii lahaahdo halkaa intuu ciribta u saaro daabku halkuu ku yaala iyuu sidaa u soo jiidi jiray bismi illaahi raxmaan raxiim allahu akbar odhan jiray marka wanka sidaasaa lagu godoc jiray intuna macashay u haysay ee, midigta loo dhigo inantuna inankuna sidaasuu gowraci jiray Ay.
waxaa jirayay ciyaaro laga ciyaari jiray carooska marka uu dhaco oo kala duwan ciyaaraha adigu aad soo gaadhay ee laga ciyaari jiray wakhtigaas sooyaalka dhaqanka caroosyada soomaalida noocyaday ahaayeen Ee, waxay ahayd saddex shay saddexdaba waa loo ciyaari jiray mar waxaa la goyn jiray welwele wax loo yidhaahdo aniga laftaydaaba dee gooy Aan- markaan arko gabarh casoo cudud weyn caroos la gal baan idhaahdaa markaan arko ayradii geella adduunyo dhaqaan idhaahdaa markaan arko aarmi diriireedna afdiilla gadaan idhaahaa markaan macaw- markaan arko macawiyaal midab badanna magaalo gal baan idhaahdaa markaan arko maalintaan helo tareen meel tuganna baddaan ka tallaab idhaahdaa habeenfidii waxaa ku goyn jiray noocaasoo aniga laftaydaaba goynayayde heelada marka la tumanaya mar waxaa la odhan jiray saddexley markii dambe waxaa la odhan jiray karuboodo markii dambe waxaa la odhan jiray hirgo dee waa kaa heelo- heelo- ciyaaraha noocaasaa la ciyaari jiray waxaa kolkii dambe ay kolkii hore gundhati iyo go iyo garanka shaarka abo askarigaa la gashan jiray markii dambena macawis abu baxrayna ama sabarandal oo yidhaahdo ama shaadh eerooya cimaamad yaroo cad kaba haddii la yidhaahdo ama shabag la yidhaahdo maasa ama cagbacag yidhaa- la yidhaahdo jiqiiq jiqiiq jiqiiq iyagu isdhisaya maaskaas oo cirba baalo yaryaroo burburan oo sabiina inaanay marin nin hore u marin lagaga taago hoosta oo ciidda iyo bacadka iyo haddee dhagaxba ka ilaaliya iyaa la samaysan jiray hablaha waxaa loo goyn jiray masar la yidhaahdo eh, haddee la yidhaahdo qurux badanoo kolka la doono lagu xidhan jiray muxuu ahaa dharka sanduuqya lama qaadanayni iyo shandade waxaa lagu xidi jiray dharka ninku kolkuu socotaynayo wuxuu ku jiray masarkaas yaroo qurux badan oo haddii la dhaahdo afarta koono laga gunto iyuu dharkiisa ku qaadan jiray markuu socotaynayo inanta waxaa looga goyn jiray go ama foolgaa la odhan jiray ama haddii la dhahdo waxaa la odhan jiray haddii la dhahdo eh, muxuu ahaa lanjeer baa la odhan jiray Eh, markii dambe inanta waxaa loo gooyey hablaha loo gooyey toob la yidhaahdo eh, shanan oo yaroo gaaban oo halkaa maca- bawdada bartankeeda ku dhaca iyo googarad la yidhaahdo afar waariya badh oo la yidhaahdo afarta waariya waarka siigada yaa la odhan jiray Ee, go-aa foolgahana way huwanaysay masarkaana way xidhanaysay kabaha haddee la yidhaahdo baarushuud la yidhaahdo maasana waa loo goyn jiray waa loo iibin jiray bahalahaasoo jaqiiq jaqiiq jaqiiq yidhaahdaa loo xidhi jiray waa kaa arrimo noocaasay ahayn Een, caroosku intuu ku nagaan jiray aqalkiisa ee uu fadhiyi jiray muddo intee leeg baanu afartaneeyo cishu fadhiyey afartan bax baa la odhan jiro afartankaa maalmood ninka cidda u timaadaaba waxay odhan jirtay waar adiga haddana boqora maanta noo ducee baa la odhan jiray intaanad afartan bixin oo waa laga ducaysan jiray ninka arooska inantuna sidaa un bay ahdo dumarku iyana waxay odhan jireen naa dhabarka naga dhirbaax annagana iyadana dhabarkaa loo dhirbaaxi jiray inankana dhalinyaro sidaasay odhan jirtay waar noo dhirbaax waar noo ducee waxaa jirayay toddobabax waxaa la odhan jiray iyaduna toddobabaxaasi muxuu ahaa toddobadaa waxaa arooska kolka cishada u horeysay la meheriyo ayaanta ayaanteeda la todobayn jiray oo loo ciyaari jiray cishada hore waa gelbiskii baa la odhan jiray cishada dambena todoba bixiyo arooskao reeraha u soo diiqi jirayoo tu shuura keenta tu bariis keenta tu haddii la dhahdo kibis keenta tu haddii la dhahdo aasalo hareeraha laga soo gelbin jiro sidaasaa la odhan jiray markaa aqalkayga may ka bixi jirto aqal kale tegi jirto afarta kaa cisho iyaduna saan bahayd saan bay yanoo fadhiyis toddoba waa iska todoba- waa toddoba waaba toddoba cisho de laakiin afarta kaa kasii badan maaha afarta kaa gurigooda kama baxay inan iyo inan toban imikana ku dar tan imikana haye balaan imikana waxaan leenahay waxa yimaada imikana waa idinkan arkayoo eh, haddii la dhahdo gooyo guntaa la galayoo haddii la dhahdo inantii unbaa lagu odhanaya hebelow inan baan kaa doonaynaa bal berriya saan dambaan si aragna mid waa la isku manayaa oo inan baan kaa soo doonanee haye inantii elankii waa horey soo heshiiyeen iyagu waa wax ama maraykan laga keenay ama laga keenay london ama laga keenay sacuudiga ama laga keenay carabta arrin lagu soo heshiiyo dibadda la isku bartay unbaa dadka loo soo gudbinayaa imika la idhaahdaa waa inan baan idinka doonaynaa isarag wacan haye dee waan idin siinaa inantii berrina noo meheri dee waaban idiin meherina haye waxoogaa gaboo lacaga waa la keenay waxoogaa macawis iyo cimaamad iyo haddii la dhahdo goshaala haddii ninku goyn karana waa la keenay iminka waxaa la idhaha dabadeedna hadday boorame iyo hargeysa isla joogaanna isarag wacan oo saddex habeenba kama badataba intaa un baa la dhaha mixiiskiyo mixiisadii haye waaba la isku meheriyey hadday maqayihiin waxaad moodaa in wixii hore ay fududaadeen oo lasoo koobay gooyo gutaa la dhaha imika gooyo guto iyaa la idhaahdaa anigu dee waanigii idhi haddii la dhaahdo waagaa hore waa la isxasuusan jiro wadaadka isku meheriyana waa la xasuusnaan jiray waalidka isa siiye hablahana iyo inankana waa la xasuusnaan jiray imika waxaaban anuu idhi sida bahalka raanta leh oo baatir geel heday dabadeed ku boodo intuu baarka kaga dhegay iska bixi markay tidhi haddana booca kaga dhegay buc markay tidhaahdana dhiiggeeda balaxsado baruurteeda laasto haddana baruurteeda laasto dabadeed ka boodo intuu meel biyala tegey uu laqanyada ku biiyey burcadii iyo malluudkiyo intuu kayn biyala tegey dabadeed ka boodo burcadii iyo malluudiyo dhinta wada burburiyo adeelada meel kayn buuran seexday waxaan idhi waar boqor baa hablaha dhalay waa la soo barbaarshay cilmi baa la soo baray nacas baalka raaciya balaa laga ilaashay yaa marka waxaan leeyahay anigayga bixiyiyo boqoradii hablaha dhalay iyo kuwa beeshay wixiga waar balayaan la moogaan dhallinyaroy ee soo xasuusta intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal oo aan ku soo qaadanay guurkii hore ee sooyaalka soomaalida dhaqanka u ahaa waxaa marti inoogu ahaa suldaan xasan xaddi baade oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee gobolka awdal soona gaadhay dhaqankaa hore ee soomaalida iyo habkii ay isku guursan jireen waxaa kale uu suldaanku ka hadlay habka guurka casriga ah ee wakhtiga hadda uu marayo waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey idinla soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo ammaano allah
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good iyo barnaamijkaasi uu nala socodsiinaya sooyaalka dhaqanka halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada maanta haatanna ciyaarihii axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta liverpool ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku ballaarinayso garoonkeeda kubadda cagta ee anfield oo lagu dirayo toddoba kun oo kursi oo kale oo dheeraad ah taasi oo kuraasta garoonka ka dhigi doonta ilaa lixdan iyo kow kun garoonka anfield ayaa iminka ah garoonka lixaad ee kubadda cagta ee ugu weyn brimier liiga waxaana haddii lagu daro toddoba kun oo kursi oo dheeraad ah ay ka dhigi doontaa inuu noqdo garoonka saddexaad waxaana uu ka hormari doonaa garoonka kooxda arsenaal ee imarat stadium garoonka wembley ayaa hadda ah kan ugu weyn kubadda cagta dalka ingiriiska waxaana uu qaadaa sagaashan kun oo qof halka garoonka kaalinta labaad ku jira uu yahay kan old trafford ee kooxda manchester united oo qaadaa toddobaatan iyo lix kun oo qofood kooxda liverpool ayaa waxa ay haysataa iminka koobkii horyaalada qaaradda yurub ee ugu dambeeyey waxaana sidoo kale ay kaalinta kuwaad iminka kaga jirta horyaalka brimier liigaha iyadoo isku dayeysa in markii ugu horreysay tan iyo kii ay horyaalka ku guulaysato dhinaca kale macallinkii hore ee kooxda tottenham mauricio bochetino ayaa waxa uu sheegay in wax kasta uu awooday uu siiyey kooxdaasi shantii sano iyo barkii uu ku sugnaa macallinkan u dhashay dalka argentina oo kooxda tottenham gaarsiiyey fainalka koob horyaalada qaaradda yurub ee xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa shaqada laga ceeliyey kadib markii xil ciyaareedkan kooxdu ay ku bilaabatay qaab aad u liita waxaana lagu bedelay macallin jose morinho oo wixii markaasi ka dambeeyey laba kulan oo uu ciyaaray labada kulanba badiyey isagoo markii ugu horraysay hadlayay tan iyo markii shaqada laga celiyey ayaa pogetino waxa uu sheegay in uu wajahay caqabado adag iyo guulo wanaagsan oo kooxda tottenham uu kala kulmay intii uu ku sugnaa waxaan kooxdan siiyey wax walba oo aan awooday waxaana ku guulaystay hadafyadii la weydiistay maalinkii ugu horreeyey ee aan kulankii ugu horreeyey la yeeshay madaxda kooxda ayuu yidhi bogetino oo shalay soo saaray war-saxaafadeed kii ugu horreeyey tan iyo markii xilka laga ceeliyey dhinaca kalena kulamo ka tirsan koobka yuruba liiga ayaa xalay dhacay naadiga zafiya waxay labiyo ibir kaga adkaatay naadiga karabak f k kooxda lugaana oo marti gelisay kooxda f c copenhagen waxaa loogu awood sheegtay gool iyo waxba dinaamo kiifa u safarsay naadiga maalmo ee dalka sweden waxaa looga adkaaday afar iyo saddex basel oo la kulantay naadiga karansudan ee dalka turkigana gool iyo waxba ayaa loogu awood sheegtay isla dalka turkiga kooxda tronsport oo marti gelisay kooxda gatafe waxaa looga adkaaday gool iyo waxba rosenberg iyo laaska oo kulman ciyaartoodii waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo kooxda laaska ay ku badisay kooxda sporting lisbon ee dalka portugal ayaa afar iyo eber ugu awood sheegatay kooxda b s p einhoven ee dalka holland celtic oo la kulantay naadiga reinisna waxay ku adkaatay saddex gool iyo gool kooxda lazio ayaa hal iyo eber dirtay naadiga s p r clark kooxda victoria gumeresna waxa ay barbardhac gool iyo gool isla dhaafi waayeen kooxda starlieg feynoord oo martigelisay kooxda rangers ciyaartoodii waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool f c borto u safartay kooxda young boysna waxay ku soo badisay laba gool iyo gool kooxda c s k a oo la kulantay naadiga lodgradsna ciyaartoodii barbardhac gool iyo gool ayay ku dhammaatay waxaa sidoo kale barbardhac isla dhaafi waayay kooxda sbanyol oo u safartay naadiga frezavaros oo ciyaartoodii laba iyo laba ay ku dhammaatay kooxda sanatenia waxay eber eber isla dhaafayn kooxda gent rooma oo u safartay kooxda istanbul waxa ay ku soo badisay saddex iyo eber wolfsberger iyo bushi musladbakna bushi musladbak ayaa gool waxba ku adkaatay basiftaas labaiyo hal ayay dirtay kooxda islaban barslava wolfs u safartay naadiga braga ciyaartoodii waxay ku dhammaatay saddex iyo saddex manchester united u safartay naadiga f c astana laba gool iyo gool ayaa looga soo adkaaday halka kooxda ezi alkamar ay barbardhac laba gool iyo laba gool isla dhaafaayeen kooxda bartsan borograd naadiga arsenalna waxaa garoonka imarates laba iyo hal kaga adkaatay kooxda frankfort ee dalka jarmalka xubinta cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu u mahadsan yahay axmed cali sheekh wararka ciyaaraha maantana waxaa ugu waaweyn oo hadda deg deg nagu soo gaaray arsenaal ayaa iska ceerisay tababaraheedii hore ee une emray kaas oo ay sheegeen in uu ku fashilmay in arsenaal heerka ay rabtay uu soo gaarsiiyo waxaana omray lagu bedelay ciyaaryahankii hore ee kooxda arsenaal fredig lumberg oo u dhashay dalka sweden kaasi oo ka mid ahaa xidigihii horyaalka ingiriiska arsenaal kula guulaystay iyagoo aan laga badinin arsenaal ayaa waxa ay sheegtay inay doonayaan bedel laakiin si ku meel gaar ah waxaa usii hayn doono lumberg wararka laisla dhex marayna waxa ay sheegayaan in tababarihii hore ee kooxda tottenham mauricio bojotino laga yaabo inuu bedelo wararkaasi ayaana maanta ugu waaweyn haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codkii ubax fahmo
codkaas ubax fahma ayaan idinkaga sii tegaynaa waa anigoo saare cabdi axmed iyo cabdiqaadir maxamed mursal intayna kulmi doonno idaacaddeena afarta galabnimo inta ku horreysa nabadgelyo